socdob wanaagsan dhegaystayaal waxaad nooga barteen haddaayoo kale barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo warqadaha edhalashada iyo nikaaxa iyo arooska iyo salaamaha aanu sii day jirra laakiin galabta sheekadu saas waa ku duwanta waxaa halkan nala fadhiyo wariyaal badan oo codadkooda aad taqaanaan hase yeeshee aad ku barateen war iyo waraysi waa la heesaa galabta casho haye kama ganaya haye yaa noo heesaa ibrahimo laakiin iskuma jiraan wariyaasha qaar fanaaniina waa ku jira taasna ha iloobin abow abow haye waaba lasoo fakarooya
dhegeystayaal badana laga yaabaa ibraahim caashe inay isweydiiyaan wariyaasha barnaamijka martuku ah waa kuwe
waxaa nala jooga nuur xasan nuur bukhaari oo garabkeyga mudug fadhiya badaxdeeda waxaa fadhiya maxamed colaad xasan oo aad wada taqaanaan oo aad tafatire iyo weliya labadaba jacfar kukaay ayaa isna xaggaasi ka dhoola cadaynaya caashi ibraahim aadan caashicuud oo barnaamijka aan wada daadiino markii la yidhaahdo hees gabdhaha marka la qaado malaha codkeeda nagu biirin doonto maadaama aniga anaga aanan gabdhaha qaadi karin tiina xataa waa idinku biirin karaa
marka gabdho iyo wiilal hees ayaanu soo gala mayaa sheekada aad iyo aad aad iyo aad waa la ishayaa galabta marka haye caashoy yaan ku bilaabaynaa
ibraahim horta mar haddaad tiri waraaqihii dhambaalada dhegeystayaasha ay soo dirsanayeen toddobaadka dambaan u dhignay wixii soo dhacay inta kale imaan doontaba laakiin maanta waa la bedelay dhegeystayaasha marka waxay nooga fadhiyaan waraaqahoodii aan dhinaca u leexinay wixii ay uga samri lahaayeen bay rabaan marka dadka iskugu jiraa bidix iyo midig iyo dhinac walbana waa lagaa fadhiyaa marka midigtaad ka bilaabaysaa mise bidixda aniga horta waxaan ka cudur daadanaha haddii codkeyga oo heesta ku fiicnaa waayaa laga raalli aado codka waaweyn le waxaa la yidhahdaa heesaha kuma fiicne lakiin ibrahim mid baa kaa maqan maamaha soo baxda beryahan dambe waxaa jirta dhahaysa haddaad hadli karto waad heesi kartaa
ajiib waa tahay colaadaan ku bilaabaynaa waa hadli karnaa waa heesi karnaa soo maa waa dhiirigelin xoog leh colaadaan ku bilaabaynaa colaadow horta kusoo dhawo barnaamijka aad aad baad ugu mahadsan tahay sanadkan sanadkiisa insha allah waxaan idin rajeynaya kheyr iyo barwaaqo maaragtay kii soo dhaafan harantidiisa ilahayna mootiyo aamiin marka waxaa la yidhi dhammaanteen haye waxaa la yidhi waryaashii baa heesaaya nuur iyo jacfar iyo jamaali waa u gudbi doonaa laakiin aday hadda microfonka aduu kula yaallaa aniga dabcan caasho waxaa lagu yaqaanaa oan aad u jeclaha heesaha banaadiriga oo dabcan xan ma ahno wariyaasha idaacadda v oda jooga marka heesaha laga hadlayo anigu banaadirigaan aad u xiiseeya waxaan u fahmay colaad inuu noo wado hees banaadiri hees banaadiriga marka bal heesta aad noo wado codkaaga waxaan u kala baxaynaa adigii dhegeystayaasha caash horta hees waxaan jeclahay inaan soo qaata heestii faadimo qaasin herowle ee huunfey allah u naxariistee laakiin maadaama hees gabdheed ay tahay codkeyguna uuna ku qorxooneen miraha un baan sheegi doonaa laakiin adigaa heesta hal bayt iga dhamlaakiin waa hees aqaanaa iyo hees isma waa jeclahay laakiin hees waxay leedahay laxanka laxanka
sida hooska jannaad oo kala iila jooga hadalkiisa manaa noo hela waa hambalyeysahayhilib meel yaale hunfeel waa ula hadaaye anna ku hoobtay halkaan ka
colaadu inaad heesto mar hore eed waa soo dahday hunfeeyaa rabaa inaa soo qabta maaragtay dhegeystayaasha barnaamijka maadaama kaalmo u baahanba waa isku fillaatee laakiin faaduma aad iga macaan oo aad u qurux badan oo baasha aan ku jeclaaday iyada aan u dayno dhegeystayaasha waa tahay
waa tahay colaad aad ayaad u mahadsan tahay waxaadna xasuustay masraxii muqdisho oo riwaayadaha banaadiriga ay halkaasi isaga dambayn jireen oo riwaayadba riwaayad ay riixi jirtay nuur xasan nuur nuur bukhaari daanda waa ku salaama
dadku waxay isweydiinayaan nuur bukhaari muxuu noo qaadi doonaa
horta waa mahadsan tahay daanduley iyo caash cuudi asxaabta kale jamaal iyo jacfar iyo maaragtay maxamed colaad xasan waxaan leeyahay dhegeystayaasha sanadkan hadda baxayo ilaahay harantidiisa hanaga hayo kan soo socdana herdadiisa
ilaahay hanaga hayo isagana isagana sidoo kale ha marka dhegeystayaasha waxaan usoo qaban doonaa hees uu qaado laakiin khayrkiisana kuma ducaysan kan soo socda khayrkiisa iyo barakadiisa iyo maaragtay wixiisa oo dhan oo maaragtay wanaagiisa oo dhan ilaahana soo aadiyo aamiin
mar aan keedka galay qolka keedka mar dhow ayaan maaragta waxaa iga soo horbaxay heesaha uu ku luqeeyo salaad maxamed shardi salaad derbi hees ka mid ah haye marka iyada un baan fartii suulka kusoo qabsaday marka heestaas ma jeclaa jirtay maxaad uga soo xulatay heesaha faraha badan ee salaad derbiga waa su-aal wanaagsan maadaama la yidhi barnaamij culusa socdo oo aan ka wada qaybgeli doono heesta ugu horreysa iga soo horbaxday sidaasaan kusoo xushay waa garta heesta waa tae marka heesaha salaad derbi way badan yihiine heesta waa sidan sidanay udhici doontaa ayadaa noo saari doontaan ratigaan hayna hayn aqalku ridaayo dalka lama dul saare dumarkune ramaas iyo ramadgeelnin maalay ka raacayaane
beelirada male beelirada male
beelalow run ma moode heeskaas ma jirto badaad dhex gasha laakiin badaad dhex fadhida waxaa tiri dumarkana ramad geel nin maalay kaa raacayaan horta
horta caruusnimada goorma ka baxda
su-aal wanaagsan caruusnimadu waa iskaalkeedii caasho inta ogna way og tahay laakiin heesta inta badan horta waxaa la yidhi marka aad akhriso maqaalaadka iyo sheekooyinka laga qoray heesaha calaacalka ah ama heesaha maaragtay heestan hadda waa iska calaacal haa waa heesaha ugu fiican oo ama loogu dhegeysiga badan yahay ama loogu xiisa badan yahay luqaday doontaa ku baxda ama soomaaliga ama carabiga ama shiineeska ama hindiga ama turkishka marka manaha waxaad leedahay heesaha calaacalka waa la jecel yahay waa la jecel yahay ha marka dadka dhan aa wada calaacalamiya marka waa sida laakiin nuuro casharatu uma sheegin waxaa la rabaa inaad tirahda jeebtaraq isagay u taallaa
waa tahay bal heesaasaan maaragta dhegeystayaasha u ciyaari doonaa waa beenraad male soo beenraad male way fanankana salaad maxamed sharbe salaadana ratigaan haynahay aqalku ridaayo darka lama dul saare dumarkuna ramaaskiyo ramadgeelnin maalay kaa raacayaane qalbigaygu tuu rabay ralyama noqoto runka gaari waaya annaa waan israacshayo riyadiya qurdadanbaan ayaan reer ku oode xalay baan riyaaqo ruuxaani ii timi raadkeeda guraaye anigiyo raxmo quraa ayaa rubisla joogane beenirad male beenirad male leelalaw run mooda
waa tahay dhegeystayaal weli fare kama qodnaa jacfar kuukay ayaan markana bal aan u yeerayaa jacfar haye waa dhegeystayaal badan oo ku sugayaan
aadaan durahay jacfar keligiis lama sugayo dabcan
waana la wada sugayaa ee, heestaa xolatana waa la sugaa heestana waa la sugayaa fanaanka aan xulan doono iyo dooqeyga wuxuu noqon doono inkastoo fanaaniin fara badan oo aan aad u jeclahay codkooga heesahooda inaan dhegaystana aan ka helo Ee, waqtigu uusan inoo saamaxaynin inaan wada qaadano laakiin mid un baan ku nasiibsan doonaa laakiin marka lagu dhaho hal hees soo qabo marka lagu dhaho waa xujo waa xujo oo weliba ee, aad u weyn ee, adigoo bad ku jiray oo laga yaabo markii ee, heestee ugu jecesha heesaha aad dhegaysata lagu yidhaahdo laga yaabo in ay ee, heeso ee, tobannaan maskaxdaada ku soo dhacaan haddii lagu yidhaahdo mid keliyaha lagaa rabaa waa sheeko oo oo xujo ka tiin waay sheekadaas aad bay culus tahay laakiin jacfar waxaa jira hees mar walba aan adoo ku luuqaynaya ama qaadaya maqlo aan is leeyahay jeebkuu kala soo bixi doonaa maanta
wallaahi heestaas eh, heesay tahay ma xasuusto laakiin eh, dabcan fanaaniinta aan eh, sida gaarka ah u xiiseeyo eh, mid ka mid a heesihiisa mid ka sii mida ayaan soo xulan doonaa Eh, dabcan laga yaabee midda adiga hadda aad maskaxda ku haysa inay noqoto waa waa waa magacaasna wuxuu ka bilaaban doonaa ca laakiin markaad sheegto un baan wada ogaan doonaa Eh, heestana ca bay ka bilaabataa fanaankana ca uu ka bilowdaa magaciisa dabcan fardo fagaaro joogaan isuma faanaan waay aha heesta eh, waxaa waxaa la lagu yidhahdaa dhashay.
cabaaryaha eh, fanaanka ku luuqeeyana waa fanaan aan aad codkiisa u jeclahay waxaa la yidhahdaa allah u naxariistay cumar nuur cabdulle haye heesaha laakiin een, xeerka ka yaala barnaamijka wuxuu ahaa inaan heesta magaceeda la sheegine Ee, la hal mar qaado.
lasoo tuuro Lasoo- lasoo gabo lasoo tufo ugu yaraan beejka ugu horeeya waayahay eh, cumar nuur cabdulle wuxuu aad caan ugu yahay heesta ister aad laakiin iyo tan aad lafteeda waa Dandurey si dad fiican badan u baa jecel garanaysaa dusha timaha gudkee hee dib u dhaafaya raxdiiyo ibna hadalka qadmaada shadabadha caskaga yaal markaan u fiirsado fanax yaraada muusiiyo dishayee cabaaryaada isla gaadhay dacalada intaa labaada garaab iyo waxya sida dandhaqaaqa lafiya dadyo anigu yaabay
wale dhegeystayaal badan Aad iyo waa aad.
is dhihi doonaan eh, wariyaashan inay mar hore hees ka bilaabanay oo ay warinimadu gooyaan way soo daahena la leeyahay maasha laakiin laakiin waxaa rayro kaa maqan laakiin kalama foga fanka Raylo, iyo waxaa ka iyo maqan.
iyo iyo buriinimada abwaaniinta qaar baa dhihi jiray inta afkooda la fuulo inta afkooda la fuulo marka la yidhahdo waxa soo gelaya fanaaniinta culummada eh, abwaanada maaragta waxaasoo dhan inta afkooda la fuulo waay haye waa tahay waa tahay laakiin waxaan waxaan waxaan dib u dhiganayaa eh, eh, hees kale oo aan rajaynaya in dad- eh, dadkan dhegeysanaya ay ka Waa wada kusoo heli xiranayna doonaan midaas Eh, eh, dib aan u dhiganaya waa kaydsaday waa haddii naga soo Marka- haraan taydii aan dhiman intaanaan soo hormarsaday sii daandur mise daanduri anigii adiga toddobaad walbaan saarnaay toddobaadkan waa iska hidaynaa oo dadkan u hadiyeynaa wallaahi la isdeemaayo Mar aniga haddii- adiga maadaama barnaamijka aan wadno inaa heesnimaba habo dad maaragta aan heesi jirin maadaama aad ka heesiiseen oo aad heesuhu maaragta noo heesa tirahdeen idinkana aad la baxsataan ma aha ma la iska Ma la iska yeelaya yeelayo.
ma la iska yeelaya Inaa aad iyo heeslima.
aad.
Inaa weliba heeslima.
weliba weliba weliba inaad eh, dhinaca fanka aad ugu fara dhudhuuban tihiin oo eh, eh, barnaamijkina uu keenaya barnaamijkana uu kiini yahay anoo kasaan u Waa la heysana soconnaa.
laakiin barnaamijkaan buu wadnaaye maya Way- waa inay ibrahino haystaan.
ibrahino iyo kaadi Eh, waaba la is afjigaya wuxuu leeyahay maadaama aad fanaaniin tihiin oo ad fara dhuudhuuban tihiin dhegaystayaashana maanta way maqleen shacab waxasaa bilaa kaban ku heesi kara
marka dabcan adigana way ku maqli doonaan shatimaha guudkeega dib u dhaafay arxdiga inna hadalka qadmada ilka dabarcadkaga yaa dib markaanu fiirsado fanax yaraada mumsiya idishayay cabaryada isla gaaray dacalada markaan fiirsado fanax yaraada mumsiya idisheeyay cabaryada isla gaaray dacalada dagaalabada garaabiyo waxyaha dushooda dagaalabada garaabiyo waxyaha dushooda dandhaqaaqa lafyaan adiyo anigu dadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degiina firdowsow soo daahira
caasha marka caashaan ku bilaabaynaa mar haddii eh, maaragtay heesihii raggi shaarbaha lahaa laga aha cod gabdheedaan u baahanahay ha, ha.
hadda anigana anigana mar haddii barnaamijkan hambalyada toddobaad walba ibraahino dhegeystayaasha ay nooga barteen heesaha intaasaan soo saarno oo fanaaniintiioo dhan dhexdoodii aan taagannahay haddii mid soo qabo la dhahdo waxay noqonaysaa inaan dhinac u iilanay Ku maxaa la nasiib- ku samaynayaa nasiibso bal tala keen ku nasiibso aniga laakiin imtixaankaas waa lasoo wada maray saaxiibadayna ee kulley waa heeseen adigana hadda waa heesaysaa ee dad kalena waa bal sheego waa inay heesi doonaan hay waxaan idin leeyahay fooritaab badan laga ilaaliya hay hay
fanaaniin badan aan dhegeysanaya iyo maalfiile jamaala horta marti martidaa loo qidmeeya martidaan u qidmayno Eh, mid mid baa loo soo hoobanayaa wayo sort iskaalo waa tahay eh, martida ha loo qidmeeyaa la yiri oo ha la horumariyo martida waa la sooraa marka annaga kursigaan ku hari doonaa ibraahin oo labadeennu baa heesi doona markay dhammaantood wada dareeraan mise way joogaa inta barnaamij ka dhamaanaya maya in lada arka waayo in lada fiirsada waayo
loo kala tegi maayo waa tahay jamaal axmed cismaan kusoo dhawow barnaamijkan ee, aan kusoo gotinayno sanadka laba kun toddoba iyo toban ilaahay khayrkiisa hanoo reebe islamarkaana aan kusoo dhaweynayno sanadka cusub laba kun sideed iyo tobanka isna khayrkiisa ilaahay hanoo dhaamiyo amiin aad baa aad baad umaadsantaha caaisha waa dhawahay adkii daanduray iyo asxaabta kale mar aan soo gelayay stuudiyaha oo asxaabta iga horeysay jacfar iyo colaadii ay meesha fadhiyaan ay waxaan is ihi meesha intaanan ayaga arkin oo aan heesta banaanka ka maqlay meesha waxaan is ihi matalow hees hees hees hees maa lagu duubaya ama meesha hees Heesaha gudaha- irkala laga furay.
stuudiya aad iyo aad marka aad baad mahadsantihiin waana dhowahay Eh, waxaan rajaynaynaa in sanadkan eh, cusub ee bilaabmi doona hadduu ilahay raado inuu maaragtay khayrkiisa ilaahay una waafajiyo wixii sharcanu inuu ilaahay naga hayo aad baad mahadsantihiin aamiin Ay, marka inaad iska baxdo maarata hadda Eh, kulley qofkii meeshan soo gala waxbaa laga sugayey ibraahimow aniga een, ma dhahayo waxaan u heesi karaa sida asxaabtii iga horreysay oo haddaan waa heesayaan waxaan ka cabsanayn dhegeystayaashu ay idaacadda iska damiyaan oo barnaamijyadeena idin codkiina macaan oo gadaal aad ka heesi doontaan barnaamijka u oo berdaro dadku maarkay ay ay saas ay ay ku waayaan oo iska damiyaan amaaba adiga aad qaadataaba kaalinta koowaad oo dadku ay adiga ay ku siiyaan isma dhihin waaya laakiin daandureyow ee dadkan wakiilan doonaan ku jirtaa adiga iyo caasho maadaama aad tidhahdeen annaga maadaama barnaamijka aan wadno gadaalaan isku dhigaynaa oo dadka maaragtay dadka idin sugi doonaan ku jira iyo laakiin dhegeystayaashaba dhegeystayaasha marka ee, laakiin maadaama meeshan aan soo galay waxaan soo qabanayaa mid ka mid ah ee, heesaha aan aadka u jeclahay ee aan filayo dhegeystayaasha qaarkoodna ay jeclaan doonaan idinkuna aad laga yaabe aad ka heli doontaan Ee, beyd naga maqashay ilaahay aan u naxariisto waxaa ku luuqeeya ee, maxamed saleebaan tubeec mid ka mid a heesihiisa kole waa hees aad si aad u malayso boqorkii codka aad si u malayso inuu dardaarmayo oo uu leeyahay waxaas iyo waxaas bal maaragtay durba waan garta Eh, heestaasi ka waran dubaalo aad iyo aad marka ee, sidaan uga hadlay marka wuxuu leeyahay ee, wuu- wuu dardaarmayaa waana heesta waqti baa la yidhaahdaa qayb ka mid a bejka haddaan idinka maqashiyo kolley heesi maay sidaan horey kuu sheegay lakin waan idin akhrinaya Een, laakiin eh, colaada aad iisoo fiirin doonaa ereyada ku jira bejkan su-aaluhu ka keeni doonaa talow muxuu qabsaday jamaal ma wuxuu isleeyahay dhinaca dhallinyaradu isxijin doonaa oo ma- da-du ka ordaya ama odayaasha dhinacooda ka ordaya isleeyahay laakiin sidaas sida- sida- sidaas sidaas ma ahan Mar- marba ujeedadu haddaad heesta soo qabatay dhinaca doonta kusoo qaba Ah, jamaal wuxuu leeyahay- akhriyaha ma ku jirno wuxuu leeyahay eh, danduriyo inaa heesta Wa- qaada le waayo waqtiyow dhibaatada dhallinyaro intaan ahay ha ii soo dhoweynine waxaan ii dhammaynayn sharaftaydan dhowrayn dhagaha iyo araggaba ka dheera agtayda marka eh, ma filayo sida uu fanaanku u qaaday inaan u qaadi karo inaan ku tuntana waan diidayaa bal maaragtay dhegeyst iyo dhul omoslo Anu Saas.
ka- Hadda Jamaal codkiisa la rabaa.
colaad colaad uu fiirinaya eh, kumana qabana aniga waa lagu sii daaya hobset ana dadkaa ku dayrooya danduro wuu ka dardaarmay dad waxaan dhegeysanaya uu yidhi abwaano laxamistayaal iyo laakiin laakiin laakiin marka yaa lagu tumanin marka laakiin jamaalo waxaad ku walwallaataa abwaaninta ku dhegaysanaya ee guddiga ka ah barnaamijkan een, maanta Mhm.
way ogyihiin inaada fanaan ahayn laakiin aad jeceshahay marka intaasaad ku ammaanan tahay waa aad mahadsantahay aad baad mahadsantihiin.
waxaa kaloo waxaa kaloo aan ku aan ku aan maaragtay aan nasiib ah in hees kastoo aan doorano aan dhegeystayaasha u ciyaari doono marka taabaa kaa qabtiraysa codkeenna maaragtay waxaa qalada kumana tuman doono insha allah
dhalinyaro intaan ahay
waan ii dhammaynay sharaftayda dhowr ma ii soo dhowaynine waxaan ii dhammaynay sharaftayda dhowr dhagaxayo araggaba ka dheeree agtayda
martidii waan dareerin ay barnaamijka maa xirina waxaan sugaynaa maya heesta hadiyaa dhiman taydana way dhiman tahay mid uu jacfar ka dardaarmayn way soo socotaa oo mar dhow uu saari doono laakiin aniga martida waan dareerinaa dhihini martida waa nooga fadhiyaan dhe weli waa sugaynaa
aniga lafteeda hees maxamed suleymaan iyo magool ay qaadaan ha
ayaan soo qaba lahaa waaw haye
marka heesta magaceeda maa idiin sheegaa maya noo qaad markaasaan garanaynaya yah noo qaad
way coladaa qaadaya bedelkeyga alla soo dhowo maya saxib meesha waxaa waaye waa sheekadii waaye ninkii masraxaa soo fuula ma degaayo
hadda haddaad doontana waa lagu caawinayaa ibrahimo saas miya ha anaa ku caawinaya weliba sidaa sidaa geed caleelo ubax wadaa casaadiyo asobiyin barwaaqale dhaaran dhaaran dararararara.
irkumood ku taaliyo sagalkii cadceeda ay hoobey hooy adigay cajabiye hoy hoy haway nafteeni hoy hoy dhibta kacaafimaade waynayno waynayno ciidna dhan dhan dhan dhan darararara.
hoobey hoobey Hooyaale.
hoobaalayo Hooyaale.
hoobey hoobey
waaw waaw Anana waaw meesha waad ku qaaday adba adba curaadi deeqiyo waxaa tahay midcaano cid la dhigo la waaye aniga ma heesi jirin laakiin fanaaniintan ku dhex jiri jiray golaha murtida iyo madaadana waa dhex taagnaa jiray marka way kugu- way kugu Laakiin soo maam- maxmaxanayaan laakiin maamaadii igu soo dhacda markaas sidaa tiri maamaha oon baraandiriga ka maqli jiray Mar- maaragtay haddii oo- oo oo lubaan kadib saaxibkan oo adna suuri waa kaa soo urey haddii saaxiibkaa lubaan asgado adna waa kaa soo urey
sida sida geed caleemo ubax wadaasaayo cusub iyo barwaaqale arka mool ku taaliyo sagalkii cadceeday hoobeye hooy arka mool ku taaliyo sagalkii cadceeday hoobeye hooy cadigay cajabiyo caway nafteedii cadigay cajabiyo caway nafteedii cadil caafimaadi waynayno waynayno ciidnaa عدلك في مادي وينين وينين ويرنا
قسقسقان عداوها عدودي صحوة وقالي كقعيل بخعيو قسقسقان عداوها عدودي صحوة وقالي كقعيل بخعيو aynkastoon cabaariyo muddo kala cilalayn hoobey hooy aynkastoon cabaariyo muddo kala cilalayn hoobey hooy calafaan sugayno وي هوي caawayna وينينا وينينا وعيدنا
عموبي هوبي ويالي هوبا لا يهوب ويالي هوبي هوبي ويالي هوبي هوبي ويالي هوباليو ويالي هوبي هوبي ويالي
Eh, haye waa caashicuud ayaa halkaas ka soo dhoola caddaynaysa caasho markaan balooniga agtaadu yaalaa oo barnaamijkii waqti kamahar uuba dhammaaday ibraahino maxaa haray maya maya maya ma layska yeelaya waxaas saas Wax dhammaado anaga ma iyo jiraan.
dhegaystayaasha waa ku sugaynaa cash saas Ya, marka bal Haddii- dadkana waxay leeyihiin eh, codka caashaa rabnaaha toddobaad kastaan u heesaaye maantana magu daraa maanta waaba maalintay ugu mudnayd waa tahay jacfara waxaan ka codsanaa marka heestan waa heestan aad u jeclahay waa heestan soo qabanaya heesaha kalama soo dhex bixin laakiin waa hees een, xusuus gaara igu leh marka waxaan rabaa bal markaan bayd qaado ama aan in ka qaado inuu in kale ku daro jacfar xusuus gaara igule maxaa uga jeedaa waa isku dayi doonaa Taas- haddii heesta taas- hees taas- aan garanayo ay noqoto isku dayi doonaa qalbigaaga isaga haysataa daan duray haddii haddii gaarka.
haddii la isdabagala waa halis haye haye noo wada heestu waa tan kalgacaylku waa qani caashaqa ka qaraweyn quruxiyo wanaag badan waana shay ku qaaliya qiimaynta admiga taasaan beenahayn labadays la qaadana qalbigooda kama bo waxaanigaba ka qabaan ku quuri maaye waxaanigaba ka qabaan ku quuri maaye qumano ujeedada Hee.
waanada adaan qubin soo dhowey qalbi furano oo qolkii maandeen geestaada ilaa qab Mm, mm, mm. haye geestaada ila qabo hibo maxamed hibo nuura habeen qura urkayga qalaa oo haye qudha oo layga jarin qowrumaa ku loolamaa ku yidhaa gartow ya qaadi salaam saalax qaasim naaji saladan qandhowde aan qawda ku hayaa qotadeedu dheeraa insha allahna waan qaban qotadeedu dheeraa insha allahna waan qaban qaalanjooyinnana dee haddii laysu keen qoraye qaalanjooyinnana dee haddii laysu keen qoraye oo aan qudisu leenahay waisla qosli doonaa hadna taaqira geli waisla qosli doonaa hadna taaqira geli Wow, ibraahim waxbaa ka dhacay
dhegeystayaashu maanta wayna barteen soo maha inaan caloosha maa laga qoslaa misfeeraha inaan sidanan naqaano ya. waxaan maqli jiray sidan waan naqaanaa sidana waan naqaanaa marka Sidana waan wariyaashii sidana naqaanaa.
way yaqaanaan maanta
weliba sanadka dambe ee ee caasha waxaan u malaynayaa haddii ilaahay idmo hadduu ilaahay yidhaahdo amaba ka sokee ciidaha soo socda ha inay suurtagal tahay in Kabankii aan intaan garaacno.
kabanka soo qaadanno oon qalab la qalab la nimaadno oon ku nimaadno heesno halkan aan si toosa uga heesno waawey Aha.
warkii hore war soo war soo dhaafan dhaafaa la yidhi marka dhegaystayaashu waa sii ballaminaynaa كالجعالك وعقل عاشق فغروي روحي والعبد وانا شيخ قاليا فيما انت أبدا كالجعالك وعقل عاشق فغروي روحي والعبد وانا شيخ قاليا قيمة انت أبدا labadays la qaadana qalbigooda kama boo labadays la qaadana qalbigooda kama boo waxaan ilaaba ka qaban oo quuri maaye waxaan ilaaba ka qaban oo quuri maaye Oh
qalbkayga qalao udhacun layga jarin xurumaha ku noolama ku yiraa bartawma allooya habeenku rawrkayga qalao udhacun layga jarin xurumaha ku noolama ku yiraa kartawma kaladaan qandoode aan qawda ku hayaa kaladaan qandoode aan qawda ku hayaa qotadeedu dheeraa insha allah waan qaban qotadeedu dheeraa insha allah waan qaban talagaan qandoode aan qawda ku hayaa talagaan qandoode aan qawda ku hayaa qotadeedu dheeraa insha allah waan qaban qotadeedu dheeraa insha allah waan qaban qalajuuyinmalade haddii laysku kan qoray qalajuuyinmalade haddii laysku kan qoray oo anigu qubisku leenahay wasqosliiduna adnaataa qirahageli wasqosliiduna adnaataa qirahageli haddii laysku kan qoray qalajooy innanade haddii laysku kan qoray oo anigu wabisku leenahay wasaqosliiduna adnaataa qirahageli wasaqosliiduna adnaataa qirahageli
waa tahay waxaan soo gaarray dhegeystayaal gabagabadii barnaamijka aanu kugu talagallay ibraahim barnaamijka intaadan xirin dabcan dhegeystayaashaan xusuusina in barnaamijkan uu ku saabsan yahay sanadkan dhammaanaya ee xusuustiisan xusuusanayno iyo sanad soo socda oon kusoo dhaweynayno labada kun sideed tobanka laakiin waxaa jiray heese badan oo fanaaniin ay qaadeen oo sanadkan saameyn yeeshay oo wanaagsanaa labada kun toddobiyo labada tobanka kun toddobiyo tobanka oo saameyn xoog badan yeeshay oo bulshada baraha bulshada qabsaday kuwo dadku jeclaysteen kuwo lagu qoslay marka jacfar ayaan rabaa inaan su-aal Eh, weydiiyo aniga- jacfar hees- heesihii eh, maaragtay kugu qosolka badnaa saas baraha waa bulshada badan ka yihiin maqashay.
waa badan yihiin Ee, colaado waataan hadday sii ballansadayba in ee, hees ay ii hartay oo aan jeclahay in ee, aan dhegeystayaasha u saarno Ee, caashana ay igu tiri haddii uu waqti noo soo haro marka waqtigan yaree soo haray baan jeclahay inaan ka faa'iidaysto heesta baraha bulshada aadka u qabsatay heesta keliya ma ahee fanaanka qaadaya xataa waxaad moodaa in ee, bilihii ugu dambeeyey sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxyaabaha lagu xusuusan doono uu ka mid yahay Hadalhaynta.
hadalhaynta aad ugu badan tahay Ee, heesta waxaa la yidhaahdaa kac kac jacayl u kac kac kac jacayl u kac hakee loo kacaa marka walaal?
ma waxaad leedahay eh, erayada heesta iyo eh, sida Muusigeeda.
uu u jilaayo iyo ay dadku ka heleen aad iyo aad eh, fanaanka waxaa la yidhahdaa mursal faladagan aa la yidhahdaa Eh, caasho waxaan jeclahay aan aan filayaa in ay heestaas laftirkeeda eh, eh, Heesta.
aad u dhegaysatay heestaas ah, maanta horta iigu horreysay jacfar oo markaad sheegtaan mar yaro fiiriyey marka waa heestaan u qaatay een,
laakiin fanaaniintu qaar baa ah, ah, xagga ma- majaajilada iyo madadaalada iyo ka shaqeeya marka waxaa laga yaabaa inuu doonayo marka inuu funkiba- fankiisu dadka kaga qoslisiiyo funki baa fara batay fankii baa marka fara batay
aad iyo aad marka heestaas waxaa laga yaabaa dadweyne fara badan inay sugayaan in ay idaacadda mar uun ka maqlaan oo ay ka dhegaystaan
waa Ay, tahay ma loo walba- qaada aan Een, jacfar oo heestan horta maanta iigu horreysay adigana waxaaba tiri een, dib aan u dhiganahay kolley sababaa jirta aad dib ugu dhiganaysay marka bal dhegeystayaasha een, barnaamijkan dhegeysanayeen iyagan aan weli aan hore u maqal iyo inta hore u maqashayba aan qadarka maqashayn kac kac jacayl u kac kac kac jacayl u kac jacayl jaarka
jecel jihaysan jecel joog dheer jecel jilisti jecel jadaali jecel jiro joog kac kac jecel u kac kac kac jecel u kac
kac kac jacayl u kac kac kac jacayl u kac
hurdada ka kac
ibrahim waa tahay waa tahay barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamij gaara oo madadaalo ah oo aanu ugu talagalnay dhegeystayaal inaanu kusoo gootino sanadkan laba kun toddoba iyo tobanka isla markaana aan kusoo dhaweynayno sanadka cusub laba kun sideed iyo toban ilaahay labadaba khayrkooda hana siiyo intaas ayaanu ku soo gebagabaynaynaa dhegeystayaal barnaamijkii aan idinkugu talagalnay oo wariyaal aada codadkooda taqaanaan ay nagala qayb galeen oo heesayey waxaan weliba dhegeystayaasha ka raali gelinaynaa iyo intana dhegeysanaysa fanaaniin baa ku jirta abwaaniin baa ku jira waa laga buuxaa dadkana dhegeysanaya ibrahim way fara badan yihiin marka haddii ay wax u nagu qoonsadeen ama aan heesihii ay isleeyihin waad u gafteen waa ka raali gelinaynaa waxay naga hayd inaan un madadaalo baan ugu talagalnay naga qalaya caasha naga wakiila oo raaligelintaas weydiisatay abwaaniintii iyo fanaaniintii iyo mulaaximiinta ibraahim hore u sheegay wuxuu yidhi haddaan teembada la gafnay ama toonka aan ka baxnay ama wax un aan qaladnay ana laga raalli ahaado ilaa walba kusoo boodnay laftirkeenna waa kackacay ahayd sheekadeena intaan mar kale kulmayno hurdada ka kaca intaan mar kale kulmayno waxaan dhegeystayaasha leenahay sidaasi nabadgelya
Thank you. Yeah.